جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim waa subax isniinna taariikhda hijrigana waa kow iyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad khudbadihii laga jeediyey xafladdii qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariistee faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalla khasaare lagu gaarsiiyey cadowga alle oo ka dhacay duleedka degmada buula burde ee bariga wilaayadaas ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa si aad uga hadlay cadaadisyo ay kala kulmayaan kooxda ridada soomaaliya taasi oo sababtay inuu xirmo suuqaas dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa bilaabay adeegyo caafimaad oo uu qabanaya bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subax idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii labaad khudbadihii laga jeediyey xafladdii qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir rabbaani mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa soo saartay muuqaalkii labaad xafladda qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf qaybtiisa labaad kaas oo ay kelmado ka jeediyeen culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya qaar ka mida culimmada xafladda ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamuud iidaale sheekh xasan takar sheekh maxamed jamaal sheekh maxamed garaar sheekh isxaaq maxamuud xasan sheekh maxamed balle kuwaas oo munaasabadda ka jeediyey kelmado lagu caraadinayay mujaahidiinta ka soo qalinjebisay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf qaybtiisa labaad iyo sidoo kale bulshada soomaaliyeed in ay soo haleelaan waddada jihaadka si cadowga kufaarta ah looga xoreeyo dholalka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga ajar xisaabsado inuu ruuxu ogaado ahmiyadda uu leeyahay ribaadka uu leeyahay nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid wuxuu ku leeyahay lakhadwatun fii sabiili illaah xadiid kale waatuu ahaa ribaadu yowmin fii sabiili illaah khayrun min addunya wamaa fiiha ruuxa oo ku sugnaada saaxada qitaalka iyo dagaalka waxay macnaha ay tahay waxa weeye adduunyo iyo wixii ku jira oo dhan way ka qiimo badan tahay
waqtan waa dheeraday walaalayaal ma inis dardaar dhammaanteen ma inis dardaarmaanahe migii ilaahay fadlibu foogal canaagiliya dadkaan weeraan maxaa tiri surka jaraan qoorta eraan qoorta nin gaal ku jar ku leeyahay taasan in bahaynin walribu manum kula banaanin aanu farnyaan haanahe lankaas wal inkasaag handatan faruura haan yoona ma eraan maxaa tiri bishin eraan taasmaa bashanta ka jar anuuna faruurta ka jarna eraan faruurta ku jarna gaalada ma isku ognaani faruurtaan ku jarno insha allahu tacaala inaan goorta ku jarno surka araasana goorta ku jarno isku ogna gaalada iltigaa'unaana beytulmaqdes insha allahu tacaala waxaan la tuunka jiro ardasaba ardasaba iyo hargeysa inta likilyaa iyo naroobi naroobi iyo haansiyo maililimidiyeyna waddankaan rownilimidiyeyna himiga himigeen may caaliya ilaa beytilmaqdes beytullaahi alxaraam إلى بيت الله رسول صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى مكان كاسكاسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waxaan idiin sheegayaa walaalaha muslimiinta ahow markhaati baanay kaga nahay antum shuhadaa'ullaahi fi lard ayaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markhaati baanu isku nahay annagana nugutiin idinkuna ku nahay inaanu inaad cahdiga qaadeen oo miithaaqi qaadeen oo baycadii qaadeen oo ilaahay hortii aad u jihaadaysaan oo aad doonaysaan xuurulcaynta iyo jannada iyo raalligelinta rabbiulcizati waljalaal ayaanu markhaati idiinah taasoo maaha idan marka wax kasta oo waxdada wax u dhimaaya oo dhan geeskaanu gelinaynaa waanu iska fogaynaynaa sidaa darteed walaalaha muslimiinta ah nuqdadan waxaan ku xoojinaya oo ku adkaynaya iyaynu haba yaraatee ahlu fataniyaynu raacin oo waa in طaacat wulaati اlumuur waa inaan ku dhagaan ku dheganaana yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha waatiicu rasuula uli lamri minkum bal fir ikhwaani fillah maanta culimmadu inay caddeeyaan baa la rabaa haddaynaan xaqa caddaynin oo jihaadka maanta socdo farducaynka ah ummad aan u caddaynin qoriga iyo kitaabka aanan isbarbar dhigin oo gacanta midigtana haddee waxaa weeye qoriga aan kitaabkii aan ku qabanno bidixdiina haddii qorigii aan ku dagaalanno oo ilaahay kitaabkiisa aan difaacno shareecadiisa aan difaacno kelimaddiisa kor noqoshadeedii ikhwaanii sharaf iyo cizi aan helaynaa muslimiinta waxaan leenahay marka jihaadkaas aan isku ognahay wiilashiinna mujaahidiintiina dad baad leedihiin has dayacin ilaahay dayacada ima dhigin ku soo biira safka ha noqonina wax kale saddexdii rasuulka sheegay sala allahu alay wasalam mid ka mid a uu noqoda dad maxay ahay gaalada ku duulahayo oo habadda ku ridaaya iyo dad dadkaasi diyaarinaya oo hantida iyo dhaqaalaha ku bixinaya iyo dad wixii ay ka tageen oy ka maqan yihiin ilaalinayo hagaajinayo saddexdaas mid u noqoda wax kaleta yaan laydinku arkin baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra وبالله التوفيق قدما قدما نمضي دوما قدما
faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta xabishida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgal qarax ah oo shaayay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen garoonka magaalada baydhabo kaasoo lala eegtay ciidamada itoobiya ee ilaalada ka ah garoonkaas waxaana ku dhintay laba askari oo itoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo isla itoobiyaan dhanka shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ah ee deegaanka danow isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada jannaale wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga alleh oo ka dhacay duleedka degmada buula burde ee bariga wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya wuxuu ahaa waraysi gaar ah oo idaacaddii islaamiga ah ee andalus ay la yeelatay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan wuxuuna waaligu waraysigan ee kaga hadlay dagaallo labadii maalmood ee u dambeysay ka dhacayay deegaano dhaca bariga wilaayadii hiiraan waaliga ayaa waraysigan ee kaga warbixiyey dagaaladii maleeshiyaadka murtadiinta lagu jibiyey ee ka dhacay agaga deegaanada beera yabaal iyo aboorey ee duleedka degmada bulaburte ee bariga wilaayadii hiiraan
dagaaladii u dambeeyey waxay dhaceen sideeddii iyo sagaalkii bay kala dhaceen jumca iyo sabtidii aan soo dhaafnay ilaahay subxaanahu watacaala cadowga labadaba ilaahay waa ku jebiyey cadowga isbahaysatada ah oo gaashaanbuurta ah oo ashahadala dirirka ah oo dulmidoonka ah oo xaqdiidka ah oo isu tegey bay ahaayeen weerar bay soo qaadeen ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiinta waa sugay taqriiban inta aan ognahay ilaa wax ka badan shan jeer ayay soo laabteen oo ay isku dayayeen in ay dagaalamaan intuban ilaahay waa ku jebiyey subxaana watacaala maalinka jimcaha ahayd waa dhulka uu la yidhaahdo area muxuu ahaa aboorrey meesha dagaalka uu ka socday maalinka dambe oo sabtida ahaydna waxaa weeye mujaahidiinta ayaa waxay weerareen oo ilaahay subxaana watacaala ku garab siiyey halkii ayaga maqarkii xarunta u ahayd labadaa maalmoodba waxay lahaayeen khasaare aad u tiro badan oo naf iyo maal intuba leh dhimashada ay mujaahidiintu xaqiijiyeen haddeer waa soddon iyo toddobo waana ka badan kartaa dhaawacuna waa wax lixdan iyo ziyaado ah inta aan annaga ogaanay baabuur gubatay waa jirtaa khaniimo tiro badan oo laga qabsadayna waa jira halkaa marka cadowga waxaa ku gaaray khasaare aad u xooggan oo naf iyo maalba sheekh guleed abunabhaan waaliga wilaayadii hiiraan ayaa sidoo kale bogaadiyey islamarkaana u duceeyey geesiyada tawxiidka ee huquurta kula xisaabtamaya cadowga allaah marka hore ilahay baan u mahad celinaynaa subxaana watacaala allaha noogu nicmeeyey guulahaas dabajoogga ah allaha habaadka siiyey qalb ahaan iyo gumad ahaanba allaha u sugayba allahaasaan u mahad celinaynaa subxaana watacaala walaalaha mujaahidiinta ah walaalaha huquurtaas ku jira meeshaas ku sabraya cadowga kula sabraya waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa allah baan u baryaynaa subxaana watacaala in ilaahay toogtooda toosiyo in ilaahay ra'yigooda barakeeyo in ilaahay quluubtooda sugo oo uu xoojiyo ilaahay cadowgooda inuu jebiyo ayagana uu ka dhigo dad adag oo cadowgooda musaabaro la galo waxaa runtii mahad mudan walaalka oo ayagana aan la hilmaamaynin bacd alxamdulilaahi subxaana watacaala qabaa'isha muslimiinta ah oo degan dhulkaas ee garab taagan mujaahidiinta walaalahooda taageeraya u ducaynaya carabadooda ku garab taagan naftooda ku garab taagan maalkooda ku garab taagan ayagana waa u mahad celinaynaa laba maalin ka hor ayay ahayd markii dagaallo culus oo si ba'an lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ay ka dhaceen duleedka degmada buulaburte ee bariga wilaayada hiiraan waxaana dagaaladaasi allah fadligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan sagaashan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah mahadsanid yaasir ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa si aada kaga hadlay cadaadisyo ay kala kulmayaan kooxda ridada soomaaliya taasoo sababta inuu xirmo suuqaas nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya wararkan ka soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa sheegaya in ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi gaar ahaan kuwa ka ganacsada suuqa weyn ee bakaaraha ay yeesheen kulan kaasoo ay kaga hadleen xaaladda suuqaasi iyo dhibaatooyinka ay kala kulmeen kooxda ridada oo lacago baad ah oo horle kusoo urugtay ganacsatada xasan miradhiif oo ah gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho oo warbaahintii la hadlay ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ganacsatadu ay wajahayeen cadaadiisyo isugu jiray cagajugleyn iyo in goobahooda ganacsi ay imaanayeen maleeshiyaada ka tirsan sirdoonka kooxda ridada kuwaas oo ku amriyay inay bixiyaan ganacsatada lacago baad oo hor leh waxa uu intaasi raaciyey kana sheekeeyey in wasaaradda maaliyadda ee kooxda ardada soomaaliya ay dhibaato ba-an ku hayso ganacsatada islamarkaana amaro aan shaqayn karin ay kusoo rogtay markii oo dhibka iyo waxa iyo aan wax badan aan juhdiga ku bixinnay oo ay wasaaradda qaybta canshuuraha berriga ay tageen qof walba waxaa la leeyahay keen shaqaalahaagii meeqa shaqaalaha kuu shaqaysa haddaad tiraahdo tusaale aniga shan shaqaalaha ii shaqayso shanta shaqaale ka badanaa kuu shaqaysaa lagu leeyahay nambarka shaqaalaha ayadaa gooyahay wasaaraddu lacagta ganacsi lacagta oo uu ku shaqeeyo markaa sheegtana wasaaraddaa go'aan ka gaaray adigu shuqul kuma lihid haddaad caddayn keento aad bayrolkii aad ku bixida keento instaatadadii keento waxaa go'aan ka gaaraya wasaaradda ayaa go'aan kaagaa lagu weydiimaa intaas waxaa kaloo lagu weydiinaa kalowsin biriyoodkaagii aad samaysay iyo brofitka aa heshay wasaaraddaa go'aan ka gaaray haddaad sheegto oo wixii caddayna aa keento go'aanka wasaaradda adigu kama hadli kartid intaas oo caqabadood iyo maaragtay runtii wax la yaaba oo maaragtay lagu leeyahay mushaarkii shaqaalahaaga tiradii shaqaalahaaga faa'iidadii adigu aad heshay intaba go'aanka ayagaa ka gaaraya wax joysa oo aad leedahay waxaa ka jira wixii agaasimo faysal uu yidhaahdo inaad bixido wax kaloo joysa ma lahan gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha wuxuu tilmaamay inaysan waxba ka jirin in ganacsatada ay iskood u xireen suuqa balse xiritaanka suuqa ay ka dambeeyeen kadib goodin uga timid kooxda eridada ayna ganacsatadu ku qasabtay arrintaasi inaysan imaan suuqa iyagoona amnigooda u baqaya waxaa haddana la yidhi suuqa ganacsataa xirtay guddigiyaa xiray maaragtay adinkaa mas-uuliyadda iska leh suuqu iskiisa u xirmay handadaadda baqaar walba iriddaa laga istaagay waana loo sheegay maalintii khamiista ahayd sabti ciddii loogu yimaado inay dembilo tahay ciddii meeshaas loogu yimaado inay dembilo taha loo sheega qof walbana intii oo la jugay lahaay la xiri lahaay meesha laga wadi lahaay ayuu ka gaabsaday oo meeshii saasuu ku xirmay kooxda ridada soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe waxa ay kordhisay lacagaha baadda ah iyo cagajuglaynta ka dhanka ah ganacsatada magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa suuqa bakaaraha iyadoona mar waliba arrimahaasi ay dhacaan ay saameyn ballaaran ku yeeshaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee suuqyada magaalada muqdisho mahadsanid abuusheyba ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa bilaabay adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow waa qayb ka mid ah adeegyada loo qabanayo bulshada ku hoos nool maamulada wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ay si weyn u mahadiyeen bulshada maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bilaabay mashruuc daryeel caafimaad ah kaas oo ka dhaqangalaya guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ayaa waxqabadkii ugu horreeyey oo la xidhiira mashruucan waxa ay ka bilaabeen deegaano hoostaga magaalada jilib bulshada muslimiinta ah ee ku nool deegaanka xaranka ayaa shalay ka faa'iidaystay howlo baaritaano daawo qiibin halka bukaanno kalena loo sameeyey qalliinno caafimaad oo ay u baahnaayeen qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay howlaha caafimaadda ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaa meeshaa nooga yimid maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe waxayna noo qaybiyeen daawooyin tayala shaybaaro casri ah iyo bukaan kasta oo xanuunka uu sheeganayay daawadiisa la siiyey daawada wax lacagoo naga qaada ma laha kulligu lacag la'aan bukaanadana aad iyo aaday u qanceen nin walbana daawadiis wuu qaatay aad iyo aadaan ugu farxsannahay waana soo dhoweyn aad ilaah yidhaahdo waxay nagu qaabileen weji furan iyo naxariis ballooran ilaahi subxaana wa tacaala ku mahadsan bacdi iyo maktabka caafimaadka ee noo keenay daawo tayo leh baaritaanno sheybaar leh kumiyitiro leh si wanaagsan tartiib leh ilaa idinkiisay daawada u bixiyeen dadkana u qaabileen wayna ku mahadsan yihiin waan soo dhowaynaynaa wax lacag ah ee nalaga qaadayna ma jiro wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa maanta noo imaadeen madkabka caafimaadka jubbada dhexa waxay noo keeneen daawo shaybaaro dhiigga guud waa nagala qaaday waxaa kaloo nagala qaaday ekubiyuutir waxaa nala sii daawo lacag la'aan ah beesax bad nagalama qaadan ilaahuma hadda adaa iska leh bismillaahi raxmaan raxiim waxaa noo imaaday maktabka caafimaadka waxaan joogaa tuulada xaranka daaweyna nala sii lacag la'aan ah waa nala baaray maasha allah inta barnaamijkaa soo aawaysan ilaahay ajir badan ha siiyo miisaankooda aakhira allah u saar intii shahiid jannada fardoos aclaa ilaahay ku bishaaray alihii wixii noo soo abaabuleen khayr allah ha siiya sida ayay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa mashruucan waxa ay ka samayn doonaan deegaano kale oo hoos taga magaalada jilib kadibna waxay gaari doonaan degmooyinka kale ee wilaayada halkaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan boqolaal kale oo bulsho oo ku nool degmooyinkaasi islamarkaana baahi u qaba adeegyada caafimaad mahadsanid cusmaan warbixinta cusmaan waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu